Haweenkan nabadda ee ka soo jeeda gobolka mudug ee duuladgoboleedka Puntland iyo Galmudug ayaa si wadajir ah waxa ay ugu baaqeen in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka socota galbeedka gobolka mudug. Waxa ay ugu baaqeen dhammaan dhinacyada ku lugta leh inay damiyaan dagaaladan iyo xiisadaha, isla markaana dadaallada nabadda la xoojiyo. Waxa ayna uga baaqeen labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Galmudugba in ay xoog iyo xeeladba ku bixiyaan sidii loo joojin lahaa colaadda dadka walaalaha u dhaxaysa.
waxaan maanta halkaan isugu nimid colaadda dadka walaalaha ka soo cusboonaatay ee galbeedka magaalada gobolka mudug Een, runtii taas oo dadaal hore loo gashay ee shirar badan oo nabadeed laga qabtay Een, muxuu ahaa arrimahaas la qaboojiyey haddana dagaalkii soo cusboonaaday marka ugu horreysa waxaan leenahay dhallinyarada dagaalamaysa hooyooyinkiin baan nahay Een, kuwa wiilkooda ku waayahaya waa annaga hooyooyin dagaalka joojiya yaan laydin adeegsan wiilkaagu maalinta aad dhimatid ama dhaawacantid cid muxuu ahaaye gacan siinaysa ma laha intaas inaad ogaataan baan rabaa Een, dadka wiilasha dhallinyarada ah hubna ma haystaan xoolana ma haystaan dad baa soo dira dadka soo dira oo ehelkaa oo deegaanka oo nolosha iyo naftaba raba waxaan leenahay walaalayaal wiilasha kala qaboojiya waxaan leenahay walaalayaal colaada joojiya annagu waxaan nahay gabdhihii gobolka mudug ee labada maamulba waa ka tirsannahay maamul iyo maaragtay iyo qabiil ma kala lihin gabdhihii gobolka mudug baan nahay waxaan u taagannahay inay ubadkayaga iyo walaalahayaga iyo wiilashayaga islaynhaya ay isnabadgeliyaan oo xabadda joojiyaan waxaan ku baaqaynaa xabad joojin iyo nabad baan ku baaqaynaa haddaan nahay gabdhihii gobolka mudug ma doonayno colaad soo cusboonaatay ma doonayno wiil inuu naga dhinto ma doonayno bahalkii gabar inay naga dhimato waxaan doonaynaa walaalayaal باق نبادات أتشادينينا مانت نباد بارمنا أن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقضي والله ولعنه ولهم عذاب عظيم إلهي وحو يرقفكي خالدا فيها وكواريا وحو قليا نار وكواريا قفكي قف مسلم كسو ديلا نار تو قليا وكواريا إلهي عردي سا كودا عيسى نعرض با كودا عيسى وحان إلهي ودياري عذاب وين markii qofkii intaas karow waxaad rabta iyo madow waxa murtidiintaaba imaanaya dalka murtidiin ha u banaynina dalka waxaan codsanaynaa oo hadal naxariista ku codsanaynaa madaxweynayaasheenna nabadoonnada ah madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor iyo madaxweyne siciid cabdulaahi deni inaydnaan fadhin waa hoogno waa ba'nayo aad soo istaagtaan ood ciidamadii soo celisaan yaad uga tagteen
dagaalka daaya waxaan leenahay odayaasha iyo culimmada iyo gudiyadii nabadaan ka shaqaynaya odayaasha ahaa ee u xilsaaraa ee ku dhex jiray waxaan leenahay doorkiinni ma muuqdo haddaad hoos wuxuu wadaan kor u soo baxa bulshadu haydan aragto dumarku haydan arkaan ha laydinku kalsoonaado waxaan leeyahay raggeenna gobolka mudug ku nool dhallinyarada iyo haweenka iyo dhallinyarada iyo madaxda iyo odayaasha waxaan leeyahay walaalayaalo aduunkuna aakhirahaas ku naarinina annagana adduunka hanagu naarinina maxaa yeelay carada iyo xanaaqa iyo ciilku waa naar gabadhii maangaabaha oo raacda oo u sacabtuntaa waa naar midda qalbiga guriga dhexdiisa ku gubanayo oguna wiilkeeda la naar iyaduna qalbiga kanasa waa naar hana gablaminina baaqa ururada haweenka ee nabadda ka shaqeeya ee gobolka mudug ee galmudug iyo puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay xiisad sababtay gacankaada beelo walaalaha ku dhex maraysay deegaana miya ah oo ka tirsan galbeedka gobolka mudug